waa mahadsan tahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxay ceereysaa wufuud kala duwan oo maanta soo gaartay magaalada kismaayo islamarkaasina ujeedkoodu ah inay ka qayb galaan shirka madashada tashiga qaran ee soomaaliya ee kismaayo inuu ka furmo la rajeynayo waxaa soconaya kulamo kala goonagoonaa islamarkaasina ay mas-uuliyiintu kulamadaasi oo ku saabsan sidii qaabkii uu shirka u socon lahaa misada mas-uuliyiinta inta shirkaa la gelin ka hore meelaha madowga ay ka jira ay ka wada hadli lahaa waxaa sidoo kale xusud mudan maantay darinka dambe ee ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo xubnuhu hogaaminaya ay soo gaareen galabdaabadkii ama xilliga maqribkii iyadoona ximo la leeyahay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka soomaaliya sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee dhanka madaxda kasoo baxaya ay sheegayaan in shirka oo la rabay shalay in uu beri uu ka furmo magaalada kismaayo lakusoo waramayo in shirka dibudhac inuu ku imaaday ay wararka qaar ay sheegayaan islamarkaasina in laba iyo tobanka bisha uu furmi doono iyadoo berina kulamo sida wararka hoose ay soo baxayaan waxaa sidoo kale wararka ay intaasi ku darayaan in maamulka puntland iyo weliba sidoo kale galmudug beri waxyaabaha looda hadli doono ay kamid tahay khilaafaadkii hore u dhexeeyay qodobo ka dhimanaa la xalin doono islamarkaasina la dhamayn doono waxaa sidoo kale kamid waxyaabaha caawa soo baxaya ama wararka caawa soo baxay ay sheegayaan in maamulka jubbaland iyo weliba kan koonfur galbeed oo khilaaf ama midmadoow siyaasadeed uu soo kala dhexgalay islamarkaasina maalinimadii shalay ahayd ay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ay ku wada hadleen dowlada federaalk ee soomaaliya ay wada hadashiisay isla qodobo ka dhima iyadana la doonayo in bixi lagu dhameeyo magaalada kismaayo islamarkaasina shirkaasi sida la sheegay oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo arrimahaasi doonayo inuu bixi soo gebagabeeyo wixii ka dambeeyo bixi taariikh laba iyo tobanka bisha janaayana si toosa ufurmi uu furmi doono shirka madasha watashi ee qaran ee soomaaliya